afhayeenka booliiska dowladda federaalka cabdi fataax aadan oo saxaafadda kula hadlayay meel fagaare ah oo ay ku soo bandhigeen maanduuriyaha qaadka oo ay dadka dhanka badda iyo beriga ka soo geliyey kaas oo ay ka soo qaadeen sida uu hadalka u dhigay ayaa sheegay in qaadka ay garoonka ka soo dega ee ay lacagaha canshuurta ah ka qaataan uu xalaal yahay halka midka kale ka meelaha laga soo gelinaya uu ku tilmaamay mid kontorbaan ah wuxuu intaasi ku daray in qaadka ka soo galaa badaha iyo beriga aysan dowladda federaalku lacagaha ka qaadin caafimaadka bulshada wax u dhimayo halka midka kalena uu ammaanay mar su-aal laga weydiiyey wuxuu qaadka ay lacagta ka qaadaan ugu tilmaamay in uusan bulshada wax u dhimayn ayuu hadalkiisii hore ahaa in uu xalaal yahay ku celiyey wuxuuna diiday in uu si waafiya uga jawaabo qaadka hadduusan soo marin tariifadda dawladda ee aysan canshuurin wasaaradda maaliyadda aan oggolaana dawladda uusan ku soo galin waxaan u naqaanaa qaadka torobaane cid alla ciddii lagu qabtana waxay yeelan doontaa dembigeeda sida haddaba idin muuqata qaadkan waa qaad ku dhow ilaa afartan jawaan oo bad iyo beriba laga soo qabtay mana aqbali doonno qaadka haddii uu sifada wasaaradda maaliyadda soo maro ee canshuurta soo mara sidaasuu xalaal ku noqonayaa laakiin qaad intaad doon ka soo buuxiso labaatan kun oo doolar mise soddon kun oo doolar qaado ama aad gudaha ka soo geliso nooc walba uu yahay ma kaa aqbali doonno afhayeenka dowladda federaalka marka dib loo milicsado hadalkii ku fasirayey qaadka badda ka imaanaya inuu yahay qaad aan ciidamada ilaalada canshuurta la dhuuntay arrinkaasi waxaan u arkaynaa inuu yahay mid xaaladiisa caafimaad aanu sugnayn